khilaafadu waxa weeyaan khilaafadu waxa weeyaan waa nabiga sal llahu alayh wasalam in mas-uuliyaddii ummadda looga dambeeyo oo ciddii uga dambaynaysa ayaa waxaa la dhaha khilaafo yani taasaa laga tilmaamaya marka madaxtinimada muslimiinta waxa u xaq lahaa markii rasuulku dhintay sal llahu alayh wasalam dabadeed abu bakr shiicadu waxay yidhahdaan maya cali baa lahaayo waa laga boobay waa la dulmiyo cali waa laga boobaye cali baa lahaa bay yidhahdeen marka arrinkaasi sax ma ah waa baatil ahlu sunna waljamaca waxay qabaan waxa u xaq lahaa ummadda cidda ugu fadliga badan oo abubakar ah marka waxaynay ahayd sida loo doortay waxay ahayd ikhtiyaar iyo bayco dadkii ummadda waxna u xidhayay waxna u furayay inay markaa caleemo saareen oo ay markaa u doorteen abubakar oo ay gacanta u dhigeen sidaas iyadaabay ku dhacday nabiguna waa sii tilmaamay inuu abubakar ugu xaqnimo badan yahay siyaalo badan buu u tilmaamayo mar wuxuu yidhi salaada waxaa idin tujin doona abubakar caaisha waxay doontay dee aabbeed si aan loo canaanan oo de waxa weeye meeshii kollay maqaamkii rasuulka ninka booskiisii markaa fadhiista ummaddu dee waxbay tabaysaa maqaamkii lama buuxinayo kolley marka sidaas aawadeed waxay tidhi yacni yaan markaa aabbaha waxba la canaanane ciddii wax la canaananaya cid kale ha ku dhacdo markaasay tidhi yaa rasuul allah nebigiio sakaraadkii hayo ayay tidhi markaysaga abubakar waa oohin badan yahay oo dadka codka maqashiin maaye cumar baa cod dheere cumar dhe cumar baa sijin yeedhay nebigu markaysaga waa markaa waa waa diiday waxaanu u tilmaamay arrinkaas in makri iyo dhagar ay tahay markaasuu yihi marka waxa wey ina kunna sawaaxibu yuusuf bimacnaa dumarkii waxa weeye yuusuf ba xadhig maleegay noocoodii un baa tahay buu markaysagaa ku yidhi nebigu sala allahu alay wasalam dee dadka abubakar baa tujinaya waa ku adkeeyey waa mida taasoo kale waa tilmaan weeye oo haddii mas-uuliyaddii diintae markaa imaamadiiba markaa uu nebigu yidhi yani waxa weeye isaga ayaa tujinaya umuurihii kale ee diinta maamulkeediina in isagu markaa yani u xaq leeyahay ayuu markaa tilmaamay mar kale sakaraadkii oo haya ayuu wuxuu ku yidhi si aydaan isu khilaafin aan warqad idiin qore e la kaalaya xaashi soo qaata markaysaga waxaan xaashi a wax ku qoranta markaasaa cumar baa yidhi yani waxa weeye waar nebiga sakaraadkiiba hayo waa dhibaataysan yahay oo marka waxawa dhibaata ayuu dareemayaa marka kitaabka ilaahay baa idinku filan waxaydaan isu khilaafin kaasaa idinku filane yani waxa weeye marka waxba ha dhibine iska daaya rasuulka markaasaa ay hadalkiis ku celceliyeen markaasuu yihi nebigu iga baxa marka xaaladdaa uu yidhi iga baxa waxa uu yidhi aba allahu walmuslimuuna ilaa abaa bakri ilaahay iyo muslimiintuba waa diideen abubakar mooyaane ruux kale waa diideen ilaahay iyo muslimiintuba waa diideen abubakar mooyaane ruux kale taasina waa xadiis saxiix mar kale qof dumara u ballan qaaday inuu wax siiyo ayuu wuxuu ku yidhi in lam tajid waxay tidhi haddaanan ku helin yaan u tagaa markaasuu yidhi in lam tajidiinii faatii abaa bakri haddaanan aniga i helin oo bimacnaa aan dhinto abubakar u tag taasina waa tilmaan kale mar kale nebigu wuxuu yihi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada iga dambeeya ku dayda oo abubakar iyo cumar ahaaday marka axaadiis badanoo noocaa ku soo aroorto tilmaano laga fahmayo in abubakar u xaqnimo badan yahay isaga markaa mas-uuliyadda in loo dhiibo laga dareemayo ayaa markaa jira marka axaadiistaasina way soo aroortay muslimiintiina markaa dadkii waxna u furayey waxna u xidhayay ahlu xalli walcaqdi la yidhaahdo kuwaasina waa isla garteen in marka abubakar gacanta loo dhiibo oo isaga mas-uuliyaddaas yani markaa lagu ogaado sidaasay isla garteen marka khaliifadii koowaad waxa uu ahaa abubakar buu ahaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jaray qaybtii ku saabsanayd saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo khilaafada markaa rasuulka dabadii ciddii khilaafada loo sugayo ayaynu ku soo jaray kitaabkii caqiidatu axaawiya waxa uu inoo sheegay abu jacfar aلطaxaawi raximah اllah in waxa weeye khilaafada rasuulka sala allahu alayh wasalam dabadii in khilaafada loo sugayo abu bakrin asidiiq radia allahu canh abu bakar waa kunyo kunyadaasaanu ku caanbaxay magaciisa laakiin waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cuhmaan cabdullaahi baa magaciisa la odhan jiray aabbihiina magaciisa waxaa la odhan jiray cuhmaan abu quxaafana waa lagu kunyeyn jiray aabihi marka abu bakar ibnu abi quxaafa waa la yidhahdaa cabdullahi ibnu cuhmaanna waa la yidhahdaa kaana qurashiyan min quraysh buu ka dhashay waxaanu ahaa taymi oo qolo markaysaga waxaa quraysh ka mid oo taym la yidhaahdo ayuu ahaa waxaanu ahaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam isagaa ugu fadli badnaa adilo badan baana laga qaadanaya inuu ugu fadli badnaa waxaa ka mid ah cabdillahi bni cumar waxaa ka asaxay inuu yihi kunnaa naqulu wanabiyu xayun khayru hadihi اlummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumar waxaan odhan jiray iyadoo nebigu nool yahay ummaddan waxa ugu khayr badan abu bakar dabeedna nebigeeda dabadeed abu bakar baa ugu khayr badan dabeedna cumar baa kusii xiga fayablغu dalika الnabiy salى اllahu alayh wasalam falaa yunkirh dabeedna warkaasi wuxuu gaari jiray rasuulka salى اllahu alayh wasalam dabeedna rasuulku ma inkiri jirin taasina waa taqriir wa taqriiru xuja waxau rasuulku salى اllahu alayh wasalam ka aamusaana xuja weeye inay waxaasi sharci yihiin baa laga qaata cali bn abi aalibna aahaar badan iyo hadallo badan oo mutawaatir gaarhaya darajat tawaatur oo fara badan iska daba yimi ayuu ku tilmaamay ummaddan inuu ugu khayr badan yahay nebigeeda dabadeed abubakar cumarna ku xigo arrinkan ahlusunna waljamaaca waa ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihin oo in cid ka fadli badan abubakar aanu jirin ummaddan marka nebigeeda laga yimaado cid ka fadli badan inay jirin itifaaq bay ahlu sunna waljamaca ku yihiin bal e marka laga yimaado ambiyada iyo rususha marka laga yimaado dadka waxaa ugu khayr badan abubakar awalintii aakhirintaba marka laga reebo ambiyada iyo rususha ambadi ambiyada iyo rususha fadligooda cidi gaari maysa halkaa dhig laakiin cid aan rasuul ahayn ama aan nebi ahayn oo abubakar ka khayr badan oo ama bini aadama ama jinni ah jinni insi cid ka khayr badan ama la darajo ahi ma jirto abubakar ee isagaa ugu fadli badan awaliinta iyo aakhiriintaba marka ambiyada iyo rususha laga yimaado waayo ahlu sunna waxay sidaa isugu waafaqeen ummadda nebi moxamed ummadaha kale waa ka khayr badantay ilaahay waxau ihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah rasuulkuna waxau ihi sala allahu alayh wasalam antum tuwafuuna aw tutimuuna lafdiga labada lafdi mid walba waa lasoo noqoy antum tuwafuuna ama antum tutimuuna sabciina ummatan antum khayruha wa abaruha cala allah antum antum akramuha wa khayruha cala allah antum khayruha wa akramuha cala allah yacni toddobaatan ummadood baad kaamil yeelaysaan oo dhammaystiraysaan toddobaatankaa ummadood idinkaa ugu khayr badan ilaahay agtiisana ugu sharaf badan marka ummatu muxamed ummadaha kale waa ka khayr badan ummadaha kale hadday ka khayr badan tahay saxaabada ummaddan ugu khayrka badani saxaabadii ambiyada kalena waa ka khayr badan mar haddii asxaabtii nebi moxamed ka khayr badan tahay asxaabtii ambiyada kale waxay kaloo ku tusinaysaa cidda markaa saxaabadii nebi moxamed ugu fadliga badani inuu asxaabtii yani markaa ambiyada kale oo dhan inuu mid walba gaarkiisa uga fadli badan yahay marka waxaa ka soo baxaysa ictiqaadka ahlusunna waljamaca ay qabaan oo ah in waxa weeye abubakar ummadihii hore iyo ummadaha markaa dambe dadka oo dhan inuu ugu khayr badan yahay marka ambiyada iyo rususha laga reebo oo cid la fadliye la darajeyni jirin xagga cilmiga haddii la eegana saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ugu cilmi badnaa abubakar dadka qaarkood waxaa dhacda inay yani u qaateen markay arkeen abu hurayra oo axaadiista ku badan inay is yidhahdeen abubakar ba yani abu hurayra ba ka cilmi badan oo abubakar iyo cumarba ay yidhahdaan culamo may ahayn laakiin warka noocaas waa war baail ah abubakar iyo cumar culamadii saxaabaday ka mid ahaayeen waxaanay ahaayeen ciddii saxaabada ugu cilmiga badnayd bay ka mid ahaayeen waxaana ugu sii cilmi badnaa abubakar inuu abubakar ugu cilmi badnaa saxaabadana ahlu sunna waa isku waafaqsan yihin xataa mas'alo daciifa abubakar lagama soo naqlin baa layihi shay kasta oo waxa weeye waktigiisi khilaafkau yimaada isagaa kala jari jiray istinbaad iyo fiqi buu ku kala jiri ama axaadiista uu soo wariyey inaanay fara badnayn sababta keensatay waxa weeyaan waktiguu nebiga ka dambeeyey nolol ahaanba wax yar bay ahayd oo laba sano iyo dhowr bilood bay ahayd labadaa sano iyo dhowrkaa biloodna wuxuu ku mashquulsanaa hawlo waaweyn oo ay ka mid tahay dadkii diinta ka baxay ee ka ridoobay dagaalku la dagaalamayy marka wakti badan uu cilmigii faafiyo oo axaadiistii nebiga ka maqlay ama ka arkay uu sheego fursad baan u helin hadiyo habeen nebiga waa la joogi jiray sal allahu alayh wasalam awqaadda badankood inta yare la hurda buule mar walba abubakar ayaa nebiga weheliyaa la odhanay ama abubakar iyo cumar baa weheliy abu hurayra afar san uu la joogay nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu soo islaamay sanadii toddobaad ee hijiriyadu soo islaamay labaatan sano oo ka horaysa abubakar la joogay rasuulka sala allahu alayh wasalam islaamkii abu yani hura yani abu hurayra ka hor intaan abu hurayra soo islaamin labaatan sanuu hore ula sii joogay nebiga sala allahu alay wasalam intaa waxa uu ka maqlayo ama ku arkayaana waa axaadiis oo sunna wey waa cilmi marka min albicsa laga soo bilaabo rasuulka markii lasoo diro ilaa intuu ka godgelayey waxa uu ahaa wasiirkiisa koowaad ee gacantiisa midig buu ahaa marka sidaas aawadeed cilmigiisa laa ibnu cabbaas baan gaadhaynin walaa abu hurayraan gaadhaynin walaa kayrkood baan gaadhaynin ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihiin sida sheekh taqyadiinba majmuuc fataawaha ku tilmaamay ijmac buu kusoo naqlinay ahlu sunnahu waxay ku ijmaacsan yihiin inuu abubakar ahaa aclamu saxaaba wa afdalu saxaaba saxaabada kii ugu cilmiga badnaa uguna fadliga badnaa maqaasida rasuulkana sala allahu alayh wasalam inuu ugu aqoon badnaa maalin baa nebigu waxa uu yidhi addoon baa ilaahay wuxuu dooransiiyey adduunyada iyo aakhira dabeedna wuxuu doortay waxa ilahay agtiisa ahaaday addoon baa sidaa la dooransiiyey saxaabadii muraadku uga jeedo may fahmin abubakar baa iska ooyey saxaabadii waa la yaabeenoo waxay yidhaahdeen waar muxuu odaygani la ooyeeya ila nebigu wuxuu sheegay addoon la dooransiiyey unbuu sheegay adduunyada iyo aakhiro waxa ilaahay agtiisa aada doortaye muxuu la ooyayaaya haya abubakar markiiba waa fahmay addoonka la dooransiiyey adduunyada iyo aakhiro la kala dooransiiyey ee ilaahay agtiisa waxa ahaaday doortay inuu nebi moxamed yahay nebi moxamed la dhowaan dhiman doono sidaasuu markiiba fahmay hadallada xataa uu yidhaahdo maqaasida iyo ujeedooyinka uga jeedo wuu ugu aqoon badnaa waana ugu fahmo badna fa kaana aclamuna bihi ka noogu cilmi badan ee maqaasida rasuulka noogu yaqaana buu ahaabu abu saciid odhanaya xadiiska saxiixa ku jira marka saxaabada hore inooga soo warranay in la dacniyaa inayna bannaanayn oo in la ceebeeyo ama xumaan loo nisbeeyo wax la midi in markaa muxaram ay tahay inay bannaanayn waa inaga soo warramay abubakrin sidiiqna waa ugu fadli badan yahay saxaabada waana ugu xurmo badan yahay waana ugu cilmi badan yahay markii nebigu sala allahu alayhi wasalam uu dhintay waxa dhacday dadkii wareer baa ku yimi ilaa saxaabada qaar ay yidhaahdeen nebigu ma dhiman ee waa soo noqonaya oo cumar ka mid ahaa dabeedna abubakar baa yimi rasuulkii buu eegay sala allahu alayhi wasalam wuxuu arkay inuu dhintay waa dhunkaday dabeedna markaysagaa waa khudbadeeyey oo waxa weye markaysaa markaa dadow man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maat waman kaana yacbud allaha faina allaha xayu laa yamuut dadowkii nebi maxamed caabudayeyna nebi maxamed waa dhintay buui kii ilaahay caabudayana ilaahay waa nool yahay dhimanna maayo markaasuu akrinayay wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabatum cala acqaabikum وma jacalna lbashri min qablika اlkhuld afain midta fahm اlkhaalifun markiiba waxa dhacday nimankii ansaarta ahaa ee aws iyo khasraj inay isugu tageen meel dallaalnimo oo yani balabalo ah oo ko ka hadhaysan oo saqiifatu bani saacide la odhan jiray isugu tageen markaasaa waxay u maleeyeen inay cid yani markaa madaxa ay caleema saarayaan ama dooranayaan dabeedna waxaa u tegay abubakar iyo cumar iyo abu cubayda iyadaa nebiga weli la aasin sala allahu alayh wasalam markay u tageen ayaa dabeedna ay kala hadleen markaasaa waxa weeye waxa ay yidhaahdeen nin baa waxa uhi mina amiir wa minkum amiir annagu haddaanu muhaajiriin nahayna aanu amiir mid noo madaxa yeelanno idinkuna hadda idinku haddaad muhaajiriin tihiin mid idin madaxa yeesha annagu haddaanu ansaar nahayna mid noo madaxa aanu yeelanno ba yidhah laba amiir aan kala yeelanno markaasaa waxa weeye abubakar baa la hadlay waxa uu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiista mutawaatirka uu ku sheegay alaimatu min quraysh imaamiyadu quraysh bay ka soo baxayaan bimacnaa arrinka mas-uuliyadda muslimiinta cidda markaa ka mas-uulka noqonaysa imaamka muslimiintu quraysh buu noqonaya axaadiistaas uu sheegay dabeedna waa la hadlay waxa uhi markaysa waa markaa naxnu lumaraa wa antum lwasaraa annagu umaradii baanu nahay idinkuna waxa weeye wasiiradii baa tihi halkiibaa waxa weeye aada iyo aada ula hadlay dabeedna markaysaa markaa imaarada in qurayshi u xaq leedahay oo nebigu sii sheegay axaadiistaas uu sheegay dabeedna halkaas ayaa markaysagaa lagula baayactamay baycadiisuna ikhtiyaar bay ku dhacday dadkii ahlu xalli walcaqdi ahaa ee ummadda wax u goyn jiray waxna u furi jiray waxna u xidhi jiray waxna u furi jiray ay halkaas kula baayactameen oo ku gacan saareen nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sii tilmaamay waxoogaa ishaarooyin uu sii tilmaamay waa jirta erayga markaa khilaafa macnaha laga tilmaamaya laga khaliifo yahay mas'aladaas culamada ahlu sunna waljamaca waxay yidhahdeen waxaa laga khaliifo yahay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam rasuulkaa laga khaliifo yahay laakiin khaliifadu ma aha in ilaahay laga khalifay oo laga naa'ib yahay ama laga wakiil yahay maaha sidaasay ahlu sunna waljamaca ay qabaan sheekh markaa waxa weeye ibnu taymiya shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuucu lfataawaha waxa uu ku sheegay laba mawduc oo ka mid ah mujalladka shan iyo soddonaad iyo mujalladka labaad waxa uu ku sheegay cidda laga khaliifo noqdaa sideedaba waxay noqotaa ama waa cid haa'ib oo maqan ama waa cid dhimatay laakiin cid nool ah cid nool oo xaadir ah lagama khaliifo noqdo markaasuu soo aroorinaya axaadiista tilmaamaysa man khalafa haaziyan fii ahlihi oo cidda markaa maqan in laga khaliifo noqdo nusuusta sheegaysa qaarkood buu ka helay marka ilaahay inuu isagu cid ka khaliifo noqdo mooyaane in isaga laga khaliifo noqdaa ma suuragal aha axaadiistana waxaa kusoo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay ku sheegay oo ku sifeeyey inuu isagu khaliifo yahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi oo ducooyinka safarka ka mid ahayd uu odhan jiray allahuma anta asaaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli ilahayow adigu waxaa tahay ka safarkana nagu weeliya markaanu sadcaalana reeraha iyaga nooga khaliifada ah ee nooga wakiilka ah ee noo ilaalinaya ee nooga dambeeya marka ilaahay cidi kama khaliifo noqoto saas si laeg xadiidka markaa uu muslim saxiixa kusoo wariyey ee dajaal arrinkiisa ku saabsani waxa uu tilmaamaya فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه والله خليفتي على كل مسلم إلهي بقى خليفة إيقاع قف كسته مسلمة والدبضي إيه دوري إيه إلهي marka waxa weeye cidda khaliifo laga noqda ama waa cid qaayib ama waa cid maqan ama waa cid dhimatay ilaahay mana dhimanayo oo waa xayun laa yamuut وتوكل على الحي الذي لا يموت غائبna ma aha oo waxa weeye wax walba waa og yahay waana ka warhay waxau odhanayaa ibnu taymiya ciddii ugu horraysa ee tidhaahda ilaahay khaliifa laga noqdaayo khaliifatullah ayaa jirta cid ilaahay ka naa'ib ah waxa uu ahaa ibnulcarabi ninkii la odhan jiray ee suufiga ahaa ee culamada ku gaalnimo xukmiye ninkaasaa waxa weeye waxa uu qoray yani kitaabu qori wuxuu ku tilmaamay khaliifat ullah inay dadku yihiin oo ilaahay ka naa'ib yihiin waxa uu kaloo odhanayaa mujalladka labaad oo majmuuc fataawaha ku odhanaya cidda tidhaahda cid baa ilaahay ka khaliifo noqoto ka naa'ib noqota waxa uu odhanayaa ibnu taymiya waa kafir mushrik kaasi markaa gaal weyn laakiin cidda ilaahay uu ka khaliifo noqdo mooyaane cid isaga ka khaliifo noqota ma jirto khaliifada markaa haddaba nusuusta ku soo aroortay maxaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamaya waxa wey inii jaacilun fi lardi khaliifa ay qawman yakhlufu bacduhum can bacdi qolo arlada u kala dambaynayso mar kastoo qola tagto qolo kale uga dambaynaysa ayaa laga tilmaamaya axaadiistana kumay soo aroorin xadiis saxiixa oo tilmaamaya khaliifat llah cid ku tilmaamaya sidaas iyada kuma soo aroori ibnu qayim baa waxa uu yidhi alale haddii looga jeedo khaliifatullaahi laba macnay aqbashaa waxay aqbali kartaa in looga jeedo khaliifatullaahi cid ilaahay ka naa'ib ah macnahaas markaisaga haddii looga jeedo waa baatil markaa cidda mancinaysa oo diidaysaa sawaabku yahay qowlkooda laakiin haddii looga jeedo khaliifatullaahi min idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq oo ciduu ilaahay khaliifo ka yeelay oo qaarkoodba inay qaarka kale arlada uga dambeeyaan uu ka yeelay oo khalqullaahi oo kale idaafadu ay la mid tahay yani marka hadday saas oo kale looga jeedo macnahaas waa saxiix saasna wuxuu ku tilmaamaya kitaabkiisa la yidhahdo miftaaxu daari sacaada kitaabulcilmi gudihiisu ku sheegay asarka cali ibn abi aalib markuu sharxaya cilmiga ku saabsan calaa kulli xaal in la ilaaqo eraygaas ma aha khaliifatullah maadaama macno baila sida ibnu qayimba hadii lagu socdo macno bail iyo macno xaq ah labadaba maadaama uu aqbali karo iyadoo qariino cadaynaysa ayna jirin la ilaqa ma banaa facalayka bitafsil wtabyiini fal ilaaqu walijmaalu duna bayaani qad afsada hada lwujuuda wahabada adhana walaara'a kula zamaan shaygu hadduu macno bail iyo macno xaqa labadaba aqbali karo in la iska ijmaaliyo iyadoo qariino lagu cadaynaya aynay wehelin mid jaa-isa ma aha ee waxyaalaha fasaadka sababay ka mid saxaabada rasuulkana sala allahu alayh wasalam waxay abubakar ku magacaabi jireen khaliifatu rasuulilah axaadiis badan oo saxiixayna ku soo arortay oo xaakim iyo imaam axmed iyo kayrkoodba soo wariyey duruq badan oo kala duwan khaliifata rasuulilah ay ku magacaabayan bale markaysaga mustakhrajaadka saxiixa lagu soo markaysaga saaray sida bukhaari iyo keyrkii almustakhrajaat cala saxiixi ayay xataa alfaadaasi ku soo aroortay xataa yuriya allahu khaliifata rasuulihi maa shaa sida qisadii markaysa waxaan asxaabu riddaha ku saabsanay ilaa uu ilaahay ka tusiyo yani khaliifada rasuulka ilaahay wuxuu doortay waxaana laga soo wariyey abubakar in lagu yidhi yaa khaliifat allah inaan ruux aan cilmi lahayna ku yidhi o dabeedna yidhi lastu khaliifat allahi walaakinii khaliifatu rasuulilah ma ihi khaliifadii ilaahay waxaan ahay khaliifadii rasuulka ilaahay baan ahay rasuulka ilaahay baan khaliifo ka ahay ee ilaahay khaliifo kama ihi marka macnaha noocaas ah ayaa marka waxa weeye khaliifo marka la tilmaamayana looga jeeda marka ilaahay ilaahay in laga khaliifo noqonayo ma aha ee waxa weeye rasuulka sala allahu alayh wasalam baa laga khaliifo noqonay wanusbitu waa sugaynaa alkhilaafata khilaafada mas-uuliyadda ummadda markaysa waxaan waan u sugaynaa rasuulka laga khaliifo noqonayo bacda rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dabadii awalan marka ugu horaysa liabi bakrin sidiiq baan u sugayna abubakarkii rumaynta badna radia allahu canhu ilahay ralliha ka noqo tafdiila lahu fadiilaad isaga la fadilayo darteed baan ugu sugaynaa wa taqdiiman iyo horumarin laga horumarinayo darteed calaa jamiici lummati ummadda dhammaantood laga horumarinayo markii xoogaa lagu murmay arrin ku saabsan yani khilaafada cidda la siinayo cumar bnu khaaab baa waxau yidhi war saddex arrin iyo ina u sugnaatay ila tansuruhu faqad nasarahu llahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn war haaniya tnayn yaa lahaa sifadaa cidda lagu sifeeyey rasuulka ku lamaanayd ee labada ku ahayd ah haaniya tnayn id humaa fi lgaarin ayay usugnaatay waa shayga laba id yaqulu lisaaxibihi laa taxzan ayay usugnaatay saddexdaa ah yani yay usugnaatay oo saaxibkii rasuulka inuu yahay qur'aanka yaa lagu sheegay yaa la yidhi rasuulku ku lamaana idumaa fi lgaari yaa la yidhi ciddii saddexdaasi u sugnayd ayaa waxa weeye khilaafadana u xaqnimo leh in la siiyo uma licumar bn khaaab dabeedna waxaan u sugaynaa cumar oo ina khaaab ah radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqday cumarna waxa uu ahaa kaana min quraysh quraysh buu ka dhashay yani bani cadi qolada la yidhaahdo ayuu markaysagaa kasii dhashay oo kaana cadawiyan waxaanu ahaa abubakar marka laga yimaado saxaabada cidda ugu fadliga badan ruuxa labaad ee ugu fadliga badan buu ahaa fadaa'il fara badan baana u soo arooray oo uu nabigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay inuu la ilhaamiyo oo weli ummadihii idinka horreeyey qaar la ilhaamiyaa ka mid ahaa oo qalbigooda wax xaqa lagu soo tuuro haddii ummaddayda axad kaga jiro kaasi cumar weeyi sidaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam uhi xadiidka markaa saxiixaynka bukhaari iyo muslim soo wariyey sidaas aawoodee muwaafaqaad badan buu leeyahay oo qur'aanka masaa'il uu sheegay ayaa ilaahay qur'aannimo usoo dejiyey oo qur'aankii uu waafaqay oo siduu isagu sii tilmaamee ra'yi ahaan iyo ijtihaadaa uu ku tilmaamay baa qur'aanku dhowr goor ku soo degay muwaafaqaad buu leeyahy qur'aanku ku waafaqay mar uu yidhi waxa weeye maad maqaamkii ibraahim meel lagu tukada ka yeelad dabeedna markaasaa ilaahay yidhi watakiduu min watakiduu min maqaami ibraahiima musalla meel lagu tukado ka yeesha markaysagaa maqaamkii ibraahim mar kale wuxuu yidhi dumarkaaga maad xijaabti waayo markaysaga waxaa usoo gelaya mid wanaagsan iyo mid xumiba oo usoo gelaya maarka ma aad ma xajabad ka dhigtido yani aad ka mancid markaysaga dadkan usoo gelay aad xijaab ayaadkii xijaabkaa soo degay mar kale wuxuu yidhi usaara badrin kuwii bederre lasoo qafaashay gaalada laga soo qafaashay yani yaa rasuul allahi hala dilo oo nimankan waxa weeye gaaladii aan markaa dillo oo mid walba ka ugu dhow ha loo dhiibo oo markaa waxaway kurkaa loo wada dheereeyo abubakarna si kale ula muuqatay nebiguna wuxuu raacay sidii abubakar oo markaysaga in fidye laga qaato madax furad madax furad in laga qaato sidaasuu doorta sawaabkuna waxa uu ahaa sida saxani sida cumar ku taliyey bay ahay waa ti aayaad kusoo degeen yani tilmaamaya inay sida saxani tahay sida cumar sheegay marka axaadiis badan yani markaa umuuro badan baa saasoo kale kusoo arooray oo sida uu isagu ku taliyey markii dambena markaysaga uu qur'aan ku sudi fadaaishta waxaa ka mid ahayd nebigu inuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dariiqaad marayso cumarow shaydaanku waa ka wareegaayo waddo kalu mara oo waddadaad markaysaga marayso ma joogi karo marka shaydaankuba waa ka carari jira ina shayaana la yafraqu minka ya cumar cumarow shaydaanku waa kaa baqaayo waa kaa cararaa fadiilooyinka cumar la siiyey ayay kamid ayuu ka mid ah fadaa'il fara badan buu ah culamadii saxaabadana ka mid buu ah oo nebiga sala allahu alayhi wasalam dee axwaasha badankeeda markaysaga waa la joogi jiray isaga iyo dee abubakar baa gacan yaro u ahaa axaadiista waxaad ku araysaa kharajna yani marka kharaja rasul lahi sala allahu alay slam abubakr wa cumar dakala rasul lahi sal la slam abubakr wa cumar yani rasuulkii cumar baa wada joogay iyo abubakr waa wada baxeen waa wada safreen waa wada joogeen waa yani marka waxa weeye halkaasay ku wada jireen yani markaa aad bay ugu badan khilaafada marka waxaa u dardaarmay oo mas-uuliyadda ummadda ku wareejiyey abubakar markii geeridu kusoo xaadirtay isagaa mas-uuliyadda saaray u dardaarmay abubakar mas-uuliyadda ayuu ku noqday waxa weeye isaguna markaa amiirulmu'miniin uu ku noqday uma licumar bn khaaab radia allahu canhu dabeedna cumar bn khaaab ayaan marka waxa weeye u sugaynaa khilaafada abubakar dabadeed radia allahu canhu ilaha raalliha ka noqdo cumar uma licumaan bni cafaan uma licumaana dabeedna cumaan baanu markaa usugaynaa radia allahu canhu ilaha raalliha ka noqdo cumar dabadiina cumaan baanu usugayna cumaan waxa u ahaa min quraysh waxa uu ahaa markaysaa markaa bani umaya ayuu ka mid ahaa oo reer cabdishamsi buu ahaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxay isugu yimaadeen cabdimanaaf cabdishamsi iyo haashimna waa walaalo fadaail fara badan baana usugnaa fadiilooyinkiisa waxaa ka mid a in nabigu sala allahu alayh wasalam oo markaa ugu bushaareeyey jannada siduu abubakar iyo cumar ba ugu bushaareeyey isagana markaa jannada ugu bushaareey cusmaanna ugu bushaareey wa kadalik inuu tilmaamay inay malaa'igtu ka xishooto cusmaan ibnu cafaan oo waxa uu tilmaamay markaa cusmaan ibnu cafaan malaa'igta ilaahay baaba ka xishoota bui xadiis saxiixa waxaa kale uu nabigu sala allahu alayh wasalam baycatu ridwaan iyadoo cusmaan uu maqan yahay oo uu maka ku maqan yahay ayuu baycadii baycat ridwan laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim aayaadkaasi ay kusoo degeen oo marka waxa wey shaanigii ay kusoo degeen wey waa baycadii markaysaga uu la galay geedka hoostiisa uu kula baayactamay saxaabadii markaa nabigu sala allahu alayh wasalam gacantiisa midigeedta bidix weysu saaray markaasuu haadiya can cusmaan wuxuu u baayactamay oo baycada u riday cusmaan oo iskaba maqan fadaaishiisay ka mid waxaa ka mida markaysa waxaad markaa fadaaishiisa inuu jeyshka jeyshulcusra la yidhahdo keligii inuu diyaariyey oo yani kharashkii ku baxayay iyo inuu bixiyey nabiguna u tilmaamay sala allahu alayh wasalam inaanu maanta dabadeed wax cabsiya aynay saarayn maadaama uu ciidankaas diyaariyey khilaafadii cumar dabadi cusmaan baa lala baayactamay oo cumar waa la dilay nin majuusi ah ayaa dilay majuusku waa qolada dabka caabuda ninkaasaa dilay isagoo salaada ku jira ayuu waxa weeye ku dhuftay markaysa waa markaa toori markaa sidaas yada ah ayuu markaa ku dilay mariid iyo waxbaanu soo mariyey sun buu soo mariyey kaashuu markaa yani ku dhufsanay markii dambena markaa baxsu is yidhi oo dadkii markuu sii jirjiraya qaar kalu markaysaga iyagana wax ku dhufdhuftay markii dambena markaysaga markuu arkay inaanu baxsan karaynin isagiina waa isdilay isagina waa isdilay raggii kale uu markaa midida ku dhuftayna ilaa toddoba kale ayaa dhintay ilaa toddoba kale ayaa dhintay abululu'at almajuusi baa la odhan jiray marka ninkaas ayaa dilay markuu ogaaday cumar inuu dhimanayo mas-uuliyaddii muslimiinta waxa uu kaga tegay lix nin buu ihi lixdiinaa nin ka tashado markaysaga waxa nin markaa waxa weeye doorta lixdii nin ee ugu fadliga badnaayo casharatu mubashariinta tobankii jannada loogu bushaareeyey lixdii ka noolaa markaas ayuu ku yihi markaa arrinkaa ka tashada inankiisi cabdillaahina wuxuu yidhi marka arrinkaa cid dooranaysaan wuu idinla joogayaa laakiin arrinta waxba kuma laha haddii laakiin aa isleekaataan oo saddex iyo saddex noqotaan wuu idin kala arjixi karaa oo saddexda uu raaco ayaa markaa waxa weeye sidooda la raacaya laakiin haddii kaloo aynay taasi dhicin googjoogun buu ka ahaanayaa shaqo arrinba kuma laha dadka qaar waxaabay ku yidhahdeen cabdillaahi caleemasaab oo culamadii saxaabada ka mid dabeedna wuxuu reer khadaab hal nin baa ku filan xumaan iyo samaan waxay leedahay ba anaa ka soo maray muslimiinta arrinkaasaa ku noqdo dabad markaas sidii baa dhacday yani lixdii nin baa markaas sidii ka tashaday calaa kulli xaal waxa markaa la isku qabtay uun markaysaga markaa cali iyo cusmaan iyo amaa markaysaga lala baayacsamay arrinkiina gabagabadiisu wuxuu noqday in cusmaan lala baayacsamay cusmaan baa mas-uuliyaddii sidaa loogu dhiibay oo markaa waxa weeye khali imaamkii markaa muslimiinta markaa noqday uma licusmaana dabeedna cusmaan baan usugayna cusmaan bn cafaan radia allahu canhu ilahay raaliha ka noqday uma licali bn abi aalib dabeedna waxaan usugaynaa cali bn abi aalib baanu khilaafada usugaynaa cusmaan dabade cusmaan ibnu cafaan waa la dilay waxaa dilay dad ahlu fitna ah oo fitna iyo markaysa waa markaa yani belowada ayaa dilay cusmaan waxaa dilay dad ahlu fitno ah oo rabshad iyo fitno doonaya ayaa dilay oo ku kacay oo yidhi markaysaga waa inaad mas-uuliyadda ummadda ka degtaa kuwaas baa markaysaa marka oo xaqdarro arrinkaa ku doonayey ayaa markaa dilay waxaanu uga degi waaye nabigaa kula dardaarmay sala allahu alayh wasalam saynu horada usoo sheegnay oo ku yihi in allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an taklacahu falaa taklachu waa xadii saxiixa ilaahay qamiis buu kuu gelin doonaa qamiiskaa hadduu kuu geliyo oo munaafiqiintu ay doonaan inaad siibto oo qamiiskaa bixiso ha ka yeelin oo ha siibin baa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam marka qamiiskii waxay ahayd waa mas-uuliyadda muslimiinta saasay ahayd markaa dardaaranka nabiga sala allahu alayh wasalam uu qaadanayey sidaas aawadeed kama tegin markii dambena markaysaa waa la dilay isagoo qur'aanka akrinaya ayaa la dilay tamanaa kitaab allahi awala laylatin waakhiraha laaqa ximaama almaqaadir baa shaacirkiisa isweer baa maalmo ay ka hayeen qur-aankiisu iska akrinayey waa iska cibaadaysanayey muslimiintana waxa way inay daafacaan buu u diiday inay daafacaan muslimiintuna waa u diiday oo waxa uhi man salla sayfahu falaysa mini ninkii seeftiisa siibaa igama mid ahe daynuu iga yahay dee imaan baanu ahaa daacadiisu markiisaga ay laazim tahay wixii aan macsi ahay in lagu ateeca ay waajib tahay sidaas aawadeed bay noqotay inaan markaa aynay daaficin afar boqol oo addoon buu markaa lahaa afartii boqol ee addoon baa waxay dooneen inay daafacaan yagiina wuxuu ku yihi man alqaa silaaxahu fahuwa xurun kii hubkiisa tuuraa xor weeye buu ku yihi iyaguna markaasay hubkii daadiyeen markii la yidhi xornimada waxay idin jirtaaba inaa hubkaa qutaan ay iyaguna hubkii qubeen marka waxa weeye sidaas iyada baarin ku dhacay dabeedna markaysa markaa waa dilay markii ay dileenna waxay noqotay wixii markaa madiine iyo agaarkeeda joogay waxay yidhahdeen muslimiinta ka midi muslimiintu mas-uuliyad la-aan ma joogi karaan iyo imaam imaam la-aanteed sidaas aawadeed cali bn abi aalib bay la baayacsameen oo ay gacanta u dhigeen ikhtiyaar iyo baycay ku dhacday ikhtiyaarka iyo baycadana lama shardiyo inay dhammaan dadkao dhan isku waafaqaan lama shardiyo ee mucdamka ama haalibka dadka ahluxalli walcaqdi hadday isku waafaqaan wuxuu noqonayaa khaliifa ama markiisa waxaan amiir buu noqonaya marka mucdamkiina waa isku waafaqeen alxa iyo zubayrna waxay ka mid ahaayeen dadkii la baayactamay ayay markaa ka mid ahaay dabeedna waxaa dhacday fitna ayaa soo baxday oo waxaa markaa soo baxday inay muslimiintii tafaruq inay galaan oo ay kala tagaan oo ay dadka qaarkood xoogaa wax wishaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye muxuu markaa dadkii waxa weeye cusmaan dilay wax uga qaban waayo waxaanu yidhi haddaad doonaysaan in wax laga qabto dee waxa weeye baycada soo gala yani iyadoo isku mid layahay waa wax laga qaban karaa sababkuna waxay ahayd sida markiisa waxaad markaa cali sheegay markii dambena si aan itifaaq u dhicin waxaa kasii shaqeeyay dadkii ahlu fitna ahaa oo waxay is yidhahdeen haddii waxa weeye dadku ay iswaafaqaan oo mid ay noqdaan idinkana waa laydin layn doonaa waa laydin qaban doonaa marka arrinkaana waa ka qayb qaateen marka dad fara badan shubhada waxaa keensatayna waxay ahayd dad badan oo ahlu fitnihii ka mid a ayaa ciidamadii markaisaga cali galay marka horena awoodu wax kaga qabta ma lahayn marka waxa weeye taas iyada abaa dadka qaarkood shaki iyo tuhmo dhalisay oo marka ay wax tuhmaysteen amaba ay wax awisheen tafaraaruq baana calaa kulli xaal xasilay laakiin khilaafada marka cali bn abi aalib waa sugnayd imaam xaqa ayuu ahaa khilaafadiisuna waa sugnayd axaadiista rasuulkana sal allahu alayh wasalam waa laga fahmaya oo xadiiska safiina nebigu waxa u yihi sal allahu alayh wasalam ee safiina nebiga uu ka warinayo khilaafatu nubuwati alaauuna sana uma yu'ti llahu mulkahu man yashaa khilaafada nebinimadu ee ariiqii nebinimada lagu soconayo ariiqii markaisagaa nebiga lagu soconayo waa soddon sano wey intaa wixii ka dambeeya ilaahay mulkigiisa cidduu doonuu siiya soddonka sano waxay markaa soo gelayaan khilaafadii cali bn abi aalib waa ku jirta oo inay khilaafatu nubuwa khilaafadiisu ahayd baa xadiiskaasi daliil u yahay waana xadiis xasan ah laba ariiq baanu leeyahay waa isku weynaya sida sheekhulalbani baa tacliiqiisa ku tilmaamay oo nebigu waxau dhintay sal allahu alayh wasalam sanadii koob iyo tobnaad ee hijiriyada awalkeedii buu dhintay koob iyo toban sano marka soddon loo geeyo maxay noqonaysa koob iyo afartankay noqonaysa awalka koob iyo afartanka yani bishii uu ka dhintay bisheedii nabigu sal allahu alayh wasalam bishii uu dhintay bisheedii ayaa soddonka sano ku buuxsamayaan oo koob iyo afartanka sano sanadaas ah cali bn abi aalibna sanadii shan iyo soddon markay ahayd hijiriyadu ayuu mas-uuliyadda muslimiinta qabtay shan sano oo dhodhowna waahiyey marka sidaas aawadeed khilaafadiisu waxay ahayd khilaafatu nubuwa ayay ahayd waxaanu ahaa imaam xaq ah ayay ahayd imaam xaq ah ayuu ahaa cali bn abi aalib mulugta muslimiinta iyo boqorada muslimiintana waxaa ugu horreeyey mucaawiya ugu horreeyey waxaanu ahaa markaysaga mulugta muslimiinta kii ugu khayrka badnaa ayuu ahaa ciddii markaysagaa boqor noqotay yani saas iyada ayuu ahaa wax jariimaa iyo dembina markaysagaa kulama iman mulkigaas markaysa waxaad markaa u qabtay sidaas iyada ah kulama iman dadka qaarkood waxa weeye waxay tacniyaan oo caayaan ama dhaleeceeyaan mucaawiye ilaa qaar ay la gaadhay inay yidhahdaan munaafiq buu ahaa ama qaarkood ay la gaadhay inay yidhaahdaan yani waxay kaga waxay kaga guulaystay mucaawiye iyo camar camr bn alcaas iyo mucaawiye cali waxay kaga guulaysteen xoogaa munaafiqnimada iyo beenta iyo markaa waxyaalaha noocaasay ka badinayeen isaguna waxyaalahaasu ka xishoonay sida risaalada kutub oo shaksiyaat la yidhaahdo oo mufakiriinta mid kamidi marka uu qoray sida ku taalla oo waxa weeye saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam usaa u tacninay marka waxa weeye in yani la tacniyo oo la caayo saxaabadana waa dembi kaba'iro weyn weyn mucaawiyana nifaaq iyo xumaan ma lahayn waxa uu ahaa saxaabi faadil ah oo wanaagsan oo min fudalaai saxaaba ka mid ah fadaa'il baana usugnaaday nabiguna sal allahu alayh wasalam waa u duceeyey marka sidaas aawadeed tacninta cidda tacninaysaa waxa weeye waxay ku sugan tahay yani inxiraaf iyo bidca iyo dalaal bay ku sugan tahay cidda tacninaysa caayaysa amaba odhanaysa jariimo weyn buu la yimi markuu arrinka mulki ka yeelay waayo arrinka noocaasi ijtihaadan buu uga dhacay tabdiilu sameeyey ma aha mana aha markaysa marka waxa weeye inxiraaf uu sameeyey iyo tabdiil bedelaad uu sameeyey iyo wax lamida ma aha oo waxa wayse maslaxada muslimiinta waxa u fiican inankiisu markaa uu khayr u malaynayey ayuu masala ayuu u dardaarmay mas-uuliyadda muslimiinta arrinka noocaasna hadduu waxa weeye ku qaldamay waa ijtihaad markaysa waxa ka dhacay oo idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajran wa idaa xakama faijtahada fa akhtaa falahu ajrun saxaabigu xataa hadduu ijtihaado oo uu khatao laguma dembinima xukmiyo jariime iyo xumaanna looma nisbeeyo wa hum alkhulafaau raashiduuna afartaasi waa khulafadii hanuunsanayd weey wala'immatu lmahdiyuuna waa imaamadii yani markaa hanuunsana wey waa hogaamiyayaashii hanuunsana wey qolada shiicadu waxay yidhaahdaan mas-uuliyadda muslimiinta ama khilaafada nebigu waxa u dardaarmay caliy bna abi aalib dabadeed waa laga xoogo waa laga boobay oo arrinuu xaq u lahaayoo loo dardaarmay baa laga laga boobay bay yidhahdeen warka ay sheegayaan waa war baatila oo aan beena wey nebiguna kuma dardaarmin sala allahu alayh wasalam oo ma odhan cali bna abi aalib baa mas-uuliyaddaas oo inagii axaadiista soo maray sheegaysa aba allahu almuslimuuna ilaa abaa bakrin ilahay iyo muslimiintuba waa diideen axad kale mooyaane abubakar abubakar mooye axad kale waa diideen axaadiis laga fahmi karo inuu abubakar ku wado mas-uuliyadda uu ishaarayo o tilmaamayo ayaa soo arortay xaraf markaa yani laga fahmayo oo kuu tilmaamaya in mas-uuliyadda cali leeyahay lama hayo ama xadiidka soo arooray nabigu yihi sal allahu alayh wasalam anta anta minii bimanzilati haaruna min muusa ila anahu laa nabiya bacdi xadiiskaasi waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin daliil uma aha inuu khilaafada inuu leeyahay oo u xaq leeyahay cali daliil uma aha sabab baanu lahaayo sababtu lahaa waxay tahay nebigu khaswatu tabuuk markuu u baxayey ayaa muslimiintii arrinkii muslimiinta wuxuu mas-uul uga sii dhigo oo kaga sii tegey cali bn abi aalib dabeed cali baa xoogaa yaro karaahiyeystay arrinkaasoo xoogaa jeclaystay jihaadka inuu raaciyo dagaal markaasuu yihi ma waxaad igu reebaysaa ma dumarkii carruurtaad igu reebaysaa buu kuuri rasuulki ilaahayo ma dumarkiiyo carruurta ayaad igu reebaysaa markaasuu nabigu ku yidhi sal allahu alayh wasalam amaa tarda an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa hayra anahu laa nabiya bacdi lafdigaana waxa wey saxiixa waa ugu soo arortay lafdigii horeynu sheegnay waa ugu soo arortay war miyaan isku raalli noqonaynin maqaamkii haaruun nebi muuse ka joogay inaad iga joogto waxaad se kaga bedelan tahay haaruun nebi buu ahaa aniga laakiin nebi iga dambeeyaa ma joogo bimacnaa waxa weeye nebi iweheliyo iyo mid iga dambaynaya midnaba ma jiro nebi baanad ahayn laakiin haaruun nebi buu ahaa laakiin xagga mas-uuliyadda hadda inaan kaaga tegayo siduu markaa nebi muuseba markuu duur qabanayay buurtii duur la odhan jiray markuu qabanayay siduu uga sii tegay arrinkii reer banu israa'iil siduu ugaga tegay haaruun inaan sidaas oo kale kaaga tago maqaamkaagu halkaa ahaado aad laakiin kaga bedelan tahay xagga nebinimada inaanad nebi ahayn laakiin haaruun nebi yahay miyaan sidaasi ku raalli gelin oo aanad raalli ku noqonayn xadiidkaa waxay yidhahaan shiicadu daliil waxay noo tahay mar haddii la yidhi marka wax kale uu kaga bedelaya ma jirto mooyaane xagga nebinimada inaanu nebi ahayn cali dee inuu khilaafadii markaysaga isagu yeelanayo ayay dalood masalada noocaasna ahlucilmigu waa ka jawaabeen ahlu sunnuhu aadna waxa u waadixiyey sheekh taqiyadiin kitaabkiisa markaa la yidhaahdo minhaaju sunnati nabawiya waxaanu tilmaamay ilaa toban saxaabi oo kale oo uu nabigu markuu madiine ka safrayo uu mas-uul uga sii dhigay reer madiine calina nin ka mida un inuu ahaa ibnu ummi maktuum baa kamid ahaa raggu kaga tegay cali baa kamid ahaa rag badan ilaa toban buu tirinay weliba ragga qaarkood laba goor baaba looga mas-uul dhigay oo sida ibnu ummi maktuum oo kale laba goor buu mas-uuliyadda muslimiinta kaga tegay marka haddii muraadku yahay mar kastaan tago waxa weeye adigaa khaliifo ah dee nebigu madiinaba kama safreen ilaa cali unbuu khaliifo uga yeedhilah mar haddaynay taasi dhicin in looga jeedo markaa tegista lagaga tegey ayuunbaad hadda shabahdaa laakiin aan mar walba looga jegi- jeedin bay daliil u tahay mar walba inaan looga jeedin adinbaa mas-uul noqonayo oo khilaafada aan kaaga tegaya oo khaliifo ka noqonayo mas-uuliyadda aan ku reebaya inaan muraadku sidaa ahayn baa laga fahmaya wa ilaa sagaalka nin ee kale marba uu mid mas-uul uga dhigay may dhacdeen waa midda kale mas'aladaa gaarku baa la iska shabahay tashbiihuna kama laazimo inuu min jamiici wujuuh noqdo oo laba shay haddii la isku shabaho waxay culammadu yidhaahdeen waxa ku filan hal weji inay iska shabahaan haddii la yaha fulan un kala asadi haddii la yidhahdo hebel libaaxuu la mid yahay libaaxu xoog badan buu leeyahay libaaxu markaysaga waxaa markaa geesinimuu leeyahay libaaxu sifooyin kaloo lagu yaqaanaa jira bay yidhahdeen ma aqaan dee kutubu waxay sheegaan oo adigu markaa culammadu sheegeen soomaalidu dee inay ku yaqaaneen taa moojiye libaaxu inu afqarmuun leeyahay bakar wax la yidhahdu leeyahay marka haddii la yidhahdo hebel libaaxu la mid yahay miyaa weji kasta laga shabahaya oo laga tilmaamaya xagga xoogga waa xoog badan yahay oo xagga geesnimada waa geesnimo badan yahay oo xagga afqarmuunka waa afqarmuun yahay sida libaaxu waa afqarmuun yahay may bay culammadu yidhaahdeen hal wejuun baa laga shabahayaayo waxaa laga tilmaamaya waa xagga geesnimada marka mar hadday caynkaa tahay laba shay haddii la isku shabaho waxaa looga jeedaa shayga uu ku caanbaxa laga shabahay haddii la yaha shaygaasi wuxuu la mid yahay fulaanun yani markaa kal faras hebel farasku la mid yahay farasku alla muxuu ku caanbaxay farasku dheerayn buu ku caanbaxay dee dheerayntaa laga shabahaya dee faraski waxa weeye xayawaanaadku ka mid yaho caqli ma laha miyay suurowdaa in la yaha caqli la-aantana waa laga shabahayaa oo caqli hebel ma laha ila faras baa lagu shabahaya dee jawaabtu waa maya tashbiih hal waji in la iskaga shabahayaa ku filan sidaas aawadeed marka la yidhi waxa weeye mansiladii haaruun oo kalaa tahay waxaa lagaga shabahayaa hadda tegistaan kaaga tegayo ayaad sidaa ka shabahdaa waa laga tilmaamayaa mar kasta aduunbaa mas-uul noqonaya markaa laga tilmaami maayo xilka ummadda lagugu reebaya waa midda kale haaruun nebi muuse markuu dhintay mas-uuliyaddii reer banu israa'iil haaruun lagagama tegin ee yuushac ibnu nuun baa lagaga tegaa lagi oo haaruun waaba ka dhimasho horreeyey yani markaa waxa weeye nebi muuse sidaas aawadeed inaan khilaafada ee caamka ahayd looga jeedin bay kutusinaysaa oo waxa weeye markuu nebigu dhinta dabadeed xadiidkan aanu daliil u ahayn inuu khaliifo noqon doono waa ta kale cali laftiisu xadiiskan ma daliishan oo ma odhan xadiiskaasaa iigu daliila inaan mas-uuliyadda ummadda anigu leeyahay isaga laftiisu ma daliishan marka warkaa ay sheegayaan nimanka markaa la yidhaahdo shiicadu oo ay odhanayaan mas-uuliyadda ummadda waxa u xaq lahaa cali ee waa laga boobay sidaasaanu war saxa u ahayn wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهل قصة الرأي بابك مركز قصة سنة خلفاء إيه الخلفاء الراشدون waxayna ugu dambeeyey cali bn abi aalib iyo afartuba inay khulafadii ka mid ahaayeen yani afarta abubakar cumar cusmaan iyo cali inay alkhulafaa larbaca ama alkhulafaa raashiduun inay ahaayeen cali waxaa jira dad badan baa waxay ka ictiqaadsan yihiin ictiqaado aan sax ahayn oo inay waxa weeye ay dhacdo xataa dumarku inay yidhaahdaan dabaysha iyo markii guriga markaa kusoo dhacdo calaa jooga inay yidhahdaan kaanahu inuu cali dabaysha wax uga tarayo mashruucna waxa ah marka waxa weeye dabayshu marka ay soo dhacdo in marka ilaahay dee la weydiisto la yidhahdo ilaahu khayrka dabayshani leedahay iyo kaad usoo dirtay baan ku weydiisanaya kaa baryayaa waxaanan kaa magan gelayaa sharka dabayshani leedahay iyo sharkii aada usoo dirtay ayaan kaa magan gelaya khuraafaadka marka waxa wey in la yidhaha calaa jooga yani waxa wey waa arrin baail wey ictiqaad markaysaga xun baynay markaysaga huwan tahay ama xambaarsan waana kadib iyo been oo meelaan cali joogin in la yidhaha calaa jooga yani waxay noqonaysaa waa been been ayay noqonaysaa marka waxa weeye waxaan anfacaynin inuu cuskado iyo inuu been kulmiyo ayaa meesha ka dhalanaysa waxyaalaha kale khuraafaadkae dadku ictiqaadsan yihiin qaarkood waxaa ka mid a inay yidhahdaan cali ibn abi aalib qur-aanka waxaa la akrin jiray timihiisa oo timihiisu qur-aankay la akrin jireen waxaasina waa baaila wax jira maaha adigu abaail badan oo markaysaga cali ibn abi aalib ay dad bani ka ictiqaadsan yihiin ayaa markaa jira waxaanu ahaa marka cali ibn abi aalib nabiga sal allahu alayh wasalam in adeerkii ruma ayuu ahaa in adeerkii ruma ayuu ahaa ali bn cali bn abi aalib ibni cabdilmualib iyo maxamed ibn cabdillaah ibni cabdilmualib sidaas iyadaabay ahaa waxaanu guursaday nabiga sal allahu alayh wasalam inantiisii faaima ayuu guursaday faaima inantiisii faaime ayuu guursaday oo afarta khulafada labana rasuulka sal allahu alayh wasalam baa hablahoodii qabay labana rasuulka sal allahu alayh wasalam hablihiisii bay qabeen labada uu nebigu ka qabay waxay ahaayeen abubakrin sidiiq iyo cumar bn khaaab abubakr inantiisii caaisha asidiiqa binti sidiiq ayuu nebigu qabay sal allahu alayh wasalam oo zawjaadkiisi kamid ahaa ka mid ahayd oo um lmuminiin caaisha cumar bn khaaabna inantiisii xabsa ayuu nebigu qabay sal allahu alayh wasalam oo zawjaadkiisii ka mid ahayd oo iyaduna um lmuminiin bay ahayd cusmaan ibnu cafaan iyo cali ibn abi aalibna nebiga sala allahu alayh wasalam hablihiisii bay guursadeen oo cusmaan ibnu cafaan laba hablood oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhalay ayuu markaa guursaday saas aawadeed di nuurayn waatay culamadu yidhahdaan waa kii labada nuur usaaxiiba u saaxiibka ahaa labada nuur waxaa la sheegayaa waa labadii hablood uu guursaday baa looga jeeda cali ibn abi aalibna faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam sayidatu nisaai ahli ljanna ayuu guursaday ou qabay marka afarta khulafadu sidaas iyada ah ayay marka ahaayeen marka khulafadii bay ahaayeen raashidiinta ay hanuunsanaa iyo a'imadii la hanuuniyey nebiguna sala allahu alayh wasalam khulafada raashidiinta hanuunsan dariiqooda marka in la raacayo sunnadooda nebigu waa ina amray fainahu man yacish minkum fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ نبي صلى الله عليه وسلم وحويله فإنه من يعيش منكم بعدي كتب ضي النولادان فسيرى اختلافا كثيرا وكارك دونا اختلاف ربضا بارك دونا السنة هي اللازمة هي السنة خلفاء مركا الراشدين تهانونسا إلا هنويي دبضي اتشريس دبضي يعني مركا سنة ضراع قبصة oo waxa weeye gows dambeedyada ku qanina cabdu calayha binawaadid waiyaakum wa muxdathaati lumuur waxaan idin kala digayaa idinka iyo umuuraha kuwooda lasoo darisiiye bidca baan idin kala digaya faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar maxaa yeelay markaysagaa shay kastoo lasoo darisiiyaa diinta lagu soo darisiiyaa waa bidco bidco kastaana waa baadi baadi kastaana waxa weeye naartay ku jirtaa bimacnaa qofkeeda ku gelaya qofka baadida la yimi baa naarta ku gelayaa looga jeeda marka waxa weeye sidaas iyada ayaa sunnadii khulafada laynu amray sunnada khulafada raaca muraadka looga jeedo culamadu waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa sunnada markaysagaa khilaafada ku saabsan oo bimacnaa waxa weeye khilaafada iyo imaamadu waxa weeye samci iyo daaco yani la adeeco fi lmanshadi walmakrah yani marka waktiga yani nashaadka lagu sugan yahay iyo waktiga markaysa markaa xoogaa karaahiyada iyo lagu sugan yahay wax la ogol yahay iyo wax la diidan yahay mid walba in lagu ateeco waxaan macsi ahayn baa khilaafada iyo imaamadu keensanaysa marka macnaha waxaa looga jeedaa umuurta khilaafada iyo imaamada ku saabsan yani ku ateeca looga jeeda wa sunati khulafaaء الraashidiin alkhulafaa waصfiga mushtaqa ah yani waxaa loo adeecaya waxa weeye waa inay khulafa yihiin darteed inay khulafa yihiin darteed maadaama loo adeecayo waxaa lagu adeecayaana waa umuuraha markaysagaa khilaafada khusaysa ee imaamada khusaysa waa daacada sabciga iyo daaca يعني على والسمع والطاعة ومخلصة يا ديعسة وحي عن معصية هاي لو أديعي ولو مغلية إلا قامت الماوية وحكستي سميان وحي نقريسا يعني مركا وحوي سنة شرعية هي نقريسا لو قامت شيء أو وحي إمامة بأنقصها بسنين عبادة أي كسميان أما معاملة أي كسميان وحي نقريسا سنة شرعية وواجب الاتباع عن الخلاف كريم وإلا الراعي واجب تهين مرادك لقت الماما يا سيداس يا ما سيداس يا ما أها waxaa laga tilmaamayaa umuuraha yani fii mahaami alimaamati waalkhilaafa umuuraha muhimka ah ee khilaafada iyo imaamada ku saabsan yani ku maqla oo ku adeeca wixii aan macsi ahayn sidaas iyadaa ayaa markaa looga jeeda sidaas iyadaa ayaa looga jeeda waata kale sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam bay adeecayaan noolaynayaana oo ixyaa ku samaynayaan waxaa dhici karta markaysagaa sunnayaal nebigu sala allahu alayh wasalam uu sii tilmaamay in la sameeyo hadduu noolaan lahaana uu samayn lahayo laakiin aanu tabiqin oo samaynin inay khulafada qaarkood ku kacaan sida cumar ibn khadaab oo kale yani waxa uu sameeyey sunihii nebiga sala allahu alayh wasalam buu furiyey oo ficil ahaan u furiyey oo nebigu waxa uu ihi sala allahu alayh wasalam haddii aan noolaado la ukhrijanna almushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta waxaan ka saari doonaa jaziirat alcarab waa ka bixin doonaa yani waxa weeye si diin keliya ay ugu baaqi noqoto jaziirada carbeed jasiiradda carbeed si markaa diin kaliyo islaam ahi ay ugu baaqi noqoto wax alla waxa gaala waa ka saaray cumar ibnu khadaab ayaa ka saaray oo nebigu sala allahu alay wasalam isagoo aynay u suuro gelin inuu ka saaro gaaladii jasiiradda carbeed inuu ka saaro iyadayn u suuro gelin ayuu dhintay dabeed waxa furiyey sunnahaas cumar ibnu khadaab baa furiyey waxaanu ku furiyey nebiga sala allahu alayh wasalam baa sii tilmaamay inuu caynkaas ku tala jiro inuu sameeyo marka waxyaalihii uu nebigu sii tilmaamay sunnadiisa ahayd waxaa fuliyey cumar ibnu khadaab baa fuliyey umuuraha noocaas iyo waxyaabaha la midkaana waa lagu adeecay waxaa dhici karta sunan yani markaa inay nooleeyaan oo sunnihii nebiga ka mid ah oo dadka markaa ama aan u caddayn ama dadku weli aynay ku camal falin yani ayaa dhici karta marka umuurahaas ayaa laga tilmaamay وهم الخلفاء الراشدون وخلفاء مركزها هنسنيد وهي والأئمة المهديون وإمام يالكي لهنونيي وأن العشرة الذين سماهم وحن كروا سغينا ونثبت أن العشرة الذين سماهم وحن سغينا طبنكي ونبي مغعابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي